الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الإمام أبو البركات عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى baabu ruksati haadaakani baabu ruksati ruksadii baabkeeda weeye fii bowli maa shay kaadidii laysu rukseeyey yu'kalu la cuno laxmuhu hilibkiisa baabkani waxa uu ku saabsan yahay xayawaanaadka hilibkooda laynoo xalaaleeyey kaadidooda iyo saaladooda iyo wixii lamidiba inay yihiin daahir oo loo rukseeyey qofku in aanu iska maydhin si waajib ku ah oo haddii uu iska maydhi waayo mana bimacnaa ku dembaabi maayo waxaynu markaa ka fahmeynaa baabka xayawaanaadka iyaga hilibkooda u xaaraantaya inay ka xukum duwan yihiin oo kaadidooda iyo saaladood iyo waxyaabahaasi ay najaas yihiin can anas bni malikin ana rahtan jamaaco min cuklin ka mida qabiilada cukl la idhaahdo bani taym bay ka mid yihiin asal ahaan aw qaala wuxuu yidhi curayna jamaaco ka mida qabiilada la idhaahdo curayna ayaa qadimuu waxa ay soo galeen almadiina fajtawow almadiinata madiina jawigeedii bay la qabsan waayeen oo way daltabiyeysteen wa amara lahum rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam nebigu wuxuu u amray biliqaaxin ay bilabani liqaaxin geel irmaan caanihii in la siiyo wa amarahum nebigu wuxuu amray an yakhrujuu inay baxaan oo geel ay u tagaan oo geel ay dhex tagaan fa yashrabu ay cabaan min abwaaliha geela kaadidiisa iyo wa albaaniha caanaha geelaas itafaqun calayhi ijtawa wa istawkhabuuha jawigii bay la qabsan waayeen waqad habata canhu waxaa ka sugnaaday nabiga calayhi الsalaatu wasalaam anahu qaala inuu yihi saluu ku tukada fii maraabid اlghanam xerada adhiga ku tukada waayo xadiidkan waxa ay culimadu u daliishadeen kaadida xoolaha hilibkooda la cunaa sida geela adhiga iyo lo-do inay tahay mid daahira waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam qolada magaalada madiine yimi ee jawigeedii la qabsan waaye dabeetana ay ku dhacday calool xanuun wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam amray geela kaadidiisa iyo caanihiisa inay cabbaan haddii markaa ay kaadidu tahay najaasna nebigu calayhi salaatu wasalaam cabba ma yidhaahdeen ta kale iyagoo ahaaba dad islaamnimada ku cusbaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ma amrin markay kaadida cabbaan afka iyo meelaha kale ay ka gaadhay inay iska maydhaan mana aha arrintaasi mid ay iska garan karaan ama ay iska fahmi karaan ilaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu u sheego xadiidkan dambe sheekhu uu tilmaamay waa xadiidu jaabir ibnu samura nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu su-aal weydiiyey wuxuu ku uhi usallii fii maraabid alghanam adhiga xeradiisa ma ku tukadaa qaala nacam qaala usallii fii mabaarik libil geelu meelaha uu fadhiisto sida gelgelintiisoo kale ma ku tukadaa qaala laa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi ha ku tukan muslim baana saxiixiisa xadiidkaa ku wariyey xadiidka jaabir ibnu samura isaguna waxa uu tilmaamayaa kaadida iyo saalada adhigu inaanay najaasayna daahir ay tahay nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoon u kala qaadin marka wax layska xigsiiyo iyo marka lagu dul tukadaba ayuu fasaxay in lagu tukado xeradii adhiga xerada adhiguna kaba marhna kaadidii adhiga iyo saaladiisa haddii la dhaha soo ka nebigu calayhi salaatu wasalaam geelaba diiday in lagu tukado meelaha uu fadhiisto miyaanay taasi daliil u ahayn geela saalid saaladiisa iyo kaadidiisu inay najaas tahay waxaan leenahay maya daliil uma aha nebigu calayhi salaatu wasalaam sabab kale ayuu u diiday oo ah geelu inuu qofkii dhibaateyn karo oo uu ku joogsan karo amaba se uu ku durdurin karo adhiguna dhibka noocaasa isagu ma laha culimo fara badan ayaa sidaa ku tegay oo imaamu malik iyo axmed iyo ay ka mid yihiin culimada shaaficiyadana qaar badan baa sidaa qaba sida ibnu khuseyma ibnu lmundir ibnu xibaan alistakri alruyaani iyo culimo kale oo fara badan arrintaa markaa axaadiida lagu sheego waxaa xoojinaya ana alasla fi lashyaa tahaara in ashyaada asalkeeduba uu yahay daahiro ilaahay oo abuuray iyadoo daahira waladii khalaqa lakumaa fi lardi jamiica ilaahay waa ka idin abuuray wax allaalo waxaa dhulka yaalla mana sheegad baa aayaddaa ku jira mana sheegadkuna wuxuu tilmaamaya waxa dhulka yaallo o dhan waxa asal u ah inuu yahay daahirnimo iyo xalaalnimo wixii daliil uu xaaraantimeeyey ama najaasanimadiisa daliil uu tilmaamay mooyaane waa jirta axaadiid masalada ku cad laakiin ma ansixin sida xadiidka laa ba'sa bibawli maa ukila laxmuhu daara qudni wariye min xadiidi jaabir walbara laakiin xadiidkaas oo kale waa xadiid daciifa oo camr ibn xusein alcaqli nin la yidhaahdo ayaa sanadkiisa ku jira oo aada iyo aada daciif u ah aimaduna ay daciifiyeen akaru salaf aynu uga jeedno saxaabadii iyo taabiciintii atbaacu taabiciin ummaddan qeybteedii hore kheyrka badnayd axad ka mida lagama sheegin inuu yidhi kaadida xoolahan hilibkooda uu xalaasha yahay waa najaas bal sheikhu lislaam ibnu taymiya wuxuu yidhaahdaa sheekh kitaabkan qoray awuu uu ahaa alqowlu binnajaasati waa qowl muxdath laa salafa lahu min asaxaaba waa qowl lala soo dariyo dadkii hore wanaagsanaa ka dambeeyey oo cid saxaabada ka mida oo haba yaraatee ku tagtay aanay jirin waxaynu ogsoonahay waktigaa nebigana calayhi salaatu wasalaam dadku xoolo dhaqata inay ahaayeen oo xoolaha iyo dhexgalkooda iyo la joogooda iyo taataabashadooda aad ay ugu badnayd markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam hadal cad buu masaladan ka odhan lahaayo waa u sheegi lahaa kaadida iyo saalada xayawaanaadkaasi inay tahay mid najaasa inay tahay buu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegi lahaa waxyaabaha markaa arrintaasii xoojinaya waxaa ka mid ah nebigeeni maxamed calayhi salaatu wasalaam sida bukhaari uu ku wariyey saxiixiisa mucallaqan imaamu muslimna iyadoo sanadkiisu xidhiidhsan yahe wariyay min xadiidi ibni cabaas daafa nabiyu calaa baciirih nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu dawaafay isaga oo saaran neefkii geela ee gaadiidka u ahaa macnaheedu waxa weeye masaajidka masjidulxaraam buu neefkii geelaa dhexgeliyey neefka geeliina ma laha caqli uu masaajidka kaga dhowro kaadidiisa iyo saaladiisa waxaanaynu ogsoonay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu yihi ina hadi lmasaajid inamaa buniyat lidikri illah walisala waliqira'ati lqur'an walaa tasluxu lishayin min hada alqadr masaajidada waxaa loo dhisay in ilaahay lagu xuso qur-aan lagu akhriyo lagu tukado wax najaasa ama wasakana ma banaana in lagu dhex sameeyo amaba se la dhex dhigo marka nebigu kuma dawaafee neef geela isaga oo saaran masjid alxaraam dhexdiisa haddii kaadida geelo ay tahay najaas umu salama sida bukhaari uu ku wariyey saxiixiisa markii nebiga calayhi salaatu wasalaam xanuun ay uga cabatay wuxuu nebigu ku yihi iyadana tuufi min waraai nnaas wa anti raakiba macnaa dadka halkaa ka shishaysa ha dhexgeline halkaa ka dawaaf adigoo gaadiidkaaga saaran dee gaadiidka isticmaalaysana neef geela ayuu ahaa waxaa kaloo saxaabada rasuulka ridwaan ullahi calayhim ka sugnaaday in dhiriiqda xoolaha ay iskaga dhex tukan jireen iyagoo helaya meel bannaan bukhaari wuxuu ku yihi fi saxiixi wasalla abu muusa fi daari اlbariid wاsirqiin wاlbariyatu ilaa janbihi abu muusa alashcari asirqiin asirjiinna waa la idhahda waa digada xoolaha waxa uu ku dhex tukaday dhiriq ama diga xoolaad iyadoo meel la-aanina aanay ahayn oo banaankiina dee dhinaciisa u yahay weliba wuxuu raaciyey hadal tusinaya saaladaa iyo digadaa xooluhu inay tahay daahir oo wuxuu yihi haahunaa wuxuu tilmaamayaa halkii digada lahayd ee uu ku tukanayay wahama iyo halkaas waa halkaa bannaan ee diga aan lahayn sawaaun waa isku mid wax farqiga udhexeeya ma jiro bukhaari baa saxiixiisa ku wariyay isagoo mucallaqa oo wasalahu shaykhu abu nucaym fii kitaabihi kitaabu salaa wuxuu- waxaa sanadkiisa xidhiidhiya abu nucaym waa sheekha bukhaari kitaab uu leeyaho kitaabu salaa la yidhaahdo ayuu sanadkiisa ku xidhiidhiyey qolooyinka markaa yidhi kaadida iyo saalada xooluhu waa najaas maxay daliishadeen waxay daliishadeen xadiidka ibnu cabaas ee bukhaariyo muslim ay wariyeen ana nabiya sala allahu alay wasalam mara biqabrayn faqaala inahumaa la yucadabaani wama yucadabaani fi kabiir ama axaduma fakana la yastatiru في رواية لا يتنزه من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة وحيرا حديث كان نبي وحو صومر إلا بقى بلي وحو ولا عذابية وحوين ما وحا لقو عذابية وحا وهو أرن إن إسكدا يرى أفضو دين مدكود وحو عميدا كاددا إسكدا ورين لا يتنزه لا يستنزه لا يستبرئ من البول إريدا سنوا إسكو معنا kaada midaan iska dhowrin iska fogeyn ayuu ahaa marka waxaa dha albowl ashan ku jirtaa waa jinsiya istiqraaqiya oo waa kaadi oo dhan tii dadka tii xoolaha hilibkooda la cuno taa xayawaanaadka hilibkoodu xaaraanta yahay intuba waa soo gelaysaa bay yidhaahdeen taana jawaabteedu waxay tahay in la yidhaahdo waxaa fasirtay riwaayadda kale waa kaana laa yastanzihu min bowlihi kaadidiisa ayaanu iska ilaalin jirin marka asha ku jirtaa ma aha jinsiya istiqraaqiya ee waa alcahdiya weeye waa albowl lmachuud waa kaadida la yaqaana insaanku ama qofku uu leeyahay weeye imaam bukhaarina raximah llahu tacaala wuxuu uhi walam yud- walam yadkur siwa bowl nnaas uu xadiidkaa markuu wariyo wuxuu tilmaamay kaadida lagu sheegay inay tahay uun kaadida dadka inay tahay ayuu tilmaamay xayawaanaadka hilibkoodu uu xaaraanta yahay kaadidooda iyo saaladoodu sida saxda ah waa najaas waxaa u daliilay najaas tahay nebigu calayhi salaatu wasalaam markii loo keenay eh, saalo riwaayaadka qaarkoodna ay tilmaameen saalo dameer inay ahayd inahaa rigsun buuhi nebigu calayhi salaatu wasalaam oo macnaheedu uu yahay waa najaas ta kale waxaa looga qiyaas qaadanayaa insaanka bijaamici cadami alakl oo lama cuno sida insaankaba aan loo cunin waxaa kaloo hore inoo soo maray xadiidkii ibnu cumar su-ila rasuulu llahi can ilmaa wamaa yanuubuhu min addawaab waasibaac nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la weydiiyey biyaha dugaaggu uu ku soo aroorayo faqaala rasuulu llahi ida kana almaau qulatayn lam yaxmil ilkhabatha wa fii riwaayatin lam yunajishu shayun rawahu abu daawuud wagayru nebigu muu odhan dugaaggu najaas ma aha dugaaggu ile biyaha maruu ku soo arooro sida la yaqaano waa ku dhex kaajayaa waa ku dhex saalaynayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam muu odhan najaas ma aha ee wuxuu tilmaamay uun biyuhu haddii ay yihiin biyo badan inay iska caabinayaan wixii najaaso eh, ku dhaca oo najaasadu sida haalibka xaaladdu ay u badan tahay biyaha aanay raadin oo biyuhu ay ka xoog bataan taa lafteedu waxay daliil u tahay dugaagga kaadidooda iyo saaladoodu inay tahay najaas asibaacna waa duurjoogta hilibkeedu aanu xalaashahay sida libaaxi iyo shabeelka iyo harimacadka iyo iyo kuwa lamidka ah wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala faida alaqa mar hadduu ilaaquu sii daayo alidna fasixitaanka fi dalika arrinkaa uu fasaxay nebigu arrinkee arrinkaa in lagu tukado xerada adhiga walam yashtarid aanu shardiyin xaa'ilan wax qofka iyo kaadida adhiga ama saalada adhiga udhexeeya wa alaqa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu si sii daysan u sheegay alidna fasixitaanka fi shurbi la cabo kaadidii wax laga cabo liqowmin qoom u fasaxay xadiid ilcahdi bilislaam dadkaasoo islaamnimo ku cusub oo jaahiliina biaxkaamihi axkaamtii islaamnimada aan garanahayn walam yaamurhum aanu amrin nebigu biqasli afwaahim afkooda inay maydhaan iyo wamaa shayga inay iska meedhaan yusiibuhum gaadho ee minhaa kaadidaa la yidhi caba ka mida liajli salaatin salaad awgeed inay isaga maydhaan walaa hayriha iyo salaad waxaan ahaynba maca ictiyaadihim iyagoo caadaystay shurbaha cabisteeda ila mar qura caba nebigu calayh salaatu salaam ma odhan dala dalika arrinkaas wuxuu tusiyey calaa madhabi alqaa'iliina calaa sixati madhabi alqaa'iliin biahaara culimada yidhi xayawaanaadka hilibkoodu waa xalaasha yahay kaadidooda iyo saaladooda waa daahir madhabkoodu inuu sax yahay buu tusiyey lamana odhan karo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ugu fasaxay lidaruura oo nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo u arka in kaadida geelu ay najaas tahay buu daruur ahaan ugu fasaxay lama odhan karo waxaan loo odhan karin shayga najaasta ama xaaraanta ah iyadoo la helaayo wax lagaga maaramo daruuro banaynaysaa maba jirtaba oo dadkii dee daruuraba uma hayso waa ta kale haddii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ugu fasaxay daruuro ahaan sidaa uu sheegay mualifku allah yarxamuhu nebigu wuxuu odhan lahaa waa najaasa daruuro ahaan un baan idinku ibaaxeeyey ama idinku rukseeyey afka ka maydha iyo meelaha kale a idinka gaadho ha tukanina ilaa aada iska maydhaan saasuu nebigu calayhi salatu wasalaam odhan lahaa adilada kale dee tirada badanna ee aynu tilmaanayna arrinta noocaasa dee jawaab bay u noqonaysa baabu maa shaygiibuu baab yahay jaa-a kusoo arooray fi lmadyi fi lmadiyi labada siyaabood ba oo loo akrin karaa madida waxaa loo yaqaan oo min alaxaadiidi ah baabkan wuxuu ku saabsan yahay axaadiida nebiga calayhi salaatu wasalaam ee tilmaamaysa biyaha ama dheecaanka almadiyu la yidhaahdaa inay yihiin najaas iyo inay ka mid yihiin min nawaaqid alwuduu waxyaabaha weysada buriya almadyu almadiyu waa maxay waa maaun abyadu lazij waa biyo cad oo isjiidanaya oo raqiiqon oo jilicsan oo yakhruju bilaa dafqin oo soo baxa iyagoo aan burqasho lahayn si dareera iskaga soo baxa cinda almulaacabati aw tadakuri iljimaaci aw iraadatihi marka qofku kulan uu xusuusto amaba se waxa weeyaan hordhaciisi iyo waxaa la midka ah uu sameeyo kuwaas almadiyu la yidhaahdaa marka waxay kaga duwan yihiin maa lmaniy laa yakru laa hada almaa laa yakhruj bidafqin iyagoo burqanaya ma soo baxayaan oo boodaya waata kale ee wax ladda iyo macaansi la socdaana ma jiro can sahal ibni xunayfin qaala wuxuu ihi kuntu waxaana anigu alqaa inaan kala kulmo min almadyi madida xaggeeda shidatan adayg iyo wacanaan kadeed waayo xukunkeeda ayaanu garanahaynoo wuxuu moodayay sida manidoo kale in looga maydhanayaabuu moodayay walihaada mar kasta oo biyaha yar ay ka yimaadaan uu maydhanayay taasuu culays iyo kadeed kala kulay wa kuntu waxaana ughiru inaan farabadiyo aliqtisaala maydhasho minhu biyaha si markay iga yimaadaan aan ka maydho fadakartu waan sheegay dalika arrinka lirasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahi baan u sheegay faqaala wuxu uhi rasuulkii ilaahay inamaa yujziika waxaa kaa gudaya unoo kaaga filan min dalika biyahaasi marka ay kaa yimaadaan alwuduu weysaysa maydhasha waajib kuguma ah faqultu waxaan ihi yaa rasuula allah kayfa bimaai kayfa asnacu sidaan ku sameeyaa ama maxaan ka yeelaa bimaa yusi bimaa yusiibu waxa gaadha thawbi maradayda oo minhu ka mida biyahaas qaala wuxu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam yakfiika waxaa kugu filan an taakuda inaad qaadato kafan sacab min maain biyo ah fatandaxa bihi aada ku rushayso thawbaka maradaada xaysu taraa halka aada u aragto annahu qad asaaba inuu asiibay ama uu gaadhay yanaa minhu wax ka mida biyahaas rawaahu abu daawuud wabnu maaja wtirmidiy waqaala xadiidu xasanu صaxiix wrawaahu اlأhramu walafdu qaal kuntu waxaana alqa inaan kala kulmo min almadyi canaa'an kadeed faataytu waxaan u imi annabiya salى اllahu alيyه wasalam fadakartu waan sheegay dalika arrinkaa lahu rasuulkaan u sheegay faqaala wuxu uhi nabigu yujziika waxaa kaaga filan an taakuda inaad qaadato xafnatan xantoobo min maain biyo ah fatarusha aada rushayso dabeetana calayh yani biyahaasi halka ay gaadheen aada ku rushayso وعن علي بن أبي طالب قال وxu uhi كنت waxaana رaجuلا nin madاءa madi badan oo madidu ay ku badan tahay فاstaحيitu waan xishooday an أsأل رasuل min an أsأل رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم rasuulka ila inaan weydiiyaa baan ka xishooday فأmartu waxaan أmray المقداad بن الأسود يعني an ysأل رasuul الlah rasuulka ila inuu weydiiya baan أmray oo aan ka dalbay fasa'alow nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu weydiiyey faqaala wuxuu uhi nebigu fiihi lwuduu'u weyse ayaa ka waajibaysa biyahaasi qofka ay ka yimaadaan hadduu weyse qabo weysadiisu way jabtay inuu weysaystaabaa waajib ku ah akhrajaahu bukhaari iyo muslim baa wariyey walimuslimin yaqsilu buu uhi nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu maydhayaa qofka ay biyahaasi ka yimaadaan dakaraw xubintiisa wayatawada waanu weysaysanayaa weysadii waa ka jabtay wlaxmeda waabi daawuuda yaqsilu waa maydhaya dakarow dakarkiisa wa unhayeyhi buu maydhayaa labadiisa xiniyood wayatawada'u waanu weysaysanaya wacan cabdillaahi bni sacdi qaala wuxu uhi sa'altu waan weydiiyey rasuula اllahi salى اllahu alيh wasalam can ilmaai baan weydiiyey biyihii yakunu ahaanaya bacda almaai biyaha dabadood marka biyahan dambe uu sheegaya waa kaadidii waa biyaha kaadida dabadeed imanaya faqaala wuxuu ihi nabigu calayhi salaatu wasalaam daalika kaasi min almadyi waa madi xaggeed buu ka ahaaday wa kullu faxlin mid kasta oo qoodhiina yumdi waa madi waa ka timaadaa fataqsilu waad maydhaysaa min daalika kaa xaggii farja ka xubintaada wa unhayeyki labadaada xubnood watawada weysayso wuduu'aka lisalaai wuduu'an weysaysi ka wuduuika ka wuduu'ika lisalaa weysada salaada aad u weysaystoo kale ah rawaahu abu daawuud waayo xadiian kolley macno isku mida bay ka hadlaysaa xadiian waxay tilmaamaysaa awala calaa najaasati almadiy biyaha aynu sifeynay almadiyu la yidhaahda inay yihiin biyo najaasa waxaana taa u daliila amarka nebigu calayhi salaatu salaam uu amray meeshii ay gaadheene jidhka ka mid ahayd in la maydho riwaayadda markaa tilmaamaysa yujzika an taakuda xafnata min maain fatarusha calayhi sida saxda ah culimada badankooda ay ku tageen waxaa lagu fasirayaa iyadu inay ku saabsan tahay marada ee jidhka meesha ka mida ee madidu ay gaadho aanay ka hadlahayn marada meel ka mida haddii madidu ay gaadho waa xadiidkaa sahl ibnu xuneyf uu tilmaamayaa iyo riwaayadda dambeba xadiidkaa laftiisa ka midii inay ku filan tahay meeshii marada ay ka gaadhay in biyo un lagu rusheeyo taana macnaheedu maaha inaanay najaas ahayn waxaa la khafiifiyey un maadaama ay tahay shay dadku ay ku imtixaaman yihiin oo dee dadka qaarkood kuba badanba sidaa cali uu sheegay qaabkii loo daahirin la ayuunbaa la khafiifiyey sida loo khafiifiyey kaadida inanka yar ee weli aan ababin waxaa kaloo xaadiثani ay tilmaamaysaa أna اlgusla laa yajib lkhuruuجi اlmadiy inaanay waajib qofka ku ahayn inuu ka maydho biyahaasi haddii ay ka yimaadaan arintaasina waa mid culamaء اlislaam ay isku waafaqeen xadiiثyada nebiguna calayh الsalaatu wasalaam ay ku cad yihiin waxaa kaloo axaadiiثani ay tilmaamaysaa أna اlmadiya min nawaaqid اlwuضuء madidu inay ka mid tahay waxyaabaha weysada buriya inay ka mid tahay oo nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kaa yidhi fiihi lwuduu iyo yaqsilu dakarahu wayatawada markaa qofku isagoo weyse qaba haddii ay ka timi weysadii way ka jabtay waxaa kaloo xaadiidani ay tilmaamaysaa qofku qofka uu ka xishoonayo dee tusaalaan xididnimo oo kale ay udhaxayso arrimaha noocaasa su-aashooda inaanu la waajihine cid uu u dirsado oo cali sababta nebiga calayhi salaatu wasalaam uga xishooday waa maxay waa sida ku cad riwaayaadka kale limakaanati ibnatihi minii waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam sodog buu ahaa oo inantiisii faatima radia allahu canha ayaa ahayd xaaskii caliy bn abi aalib radia allahu canhu riwaayadda odhanaysa yaqsilu dakarahu wa unhayeyhi haddii markaa meel jidhka ka mida ay gaadho in laga maydhay waynu tilmaano laakiin haddii aanay gaadhin tusaale ahaan xiniyaha in laga maydhaa mawaajibba riwaayaddan waxaa ku timi yaqsilu dakarahu wa unhayayhi wayatawadac laakiin riwaayaddaas alimaamu axmed raximah llahu tacaala wuxuu ishaaray ama uu tilmaamay inay ti riwaaya shaadda waxa uu ku yidhi waxa uu yihi sida ardaygiisii abu daawuud masaa'ilkiisa uu kaga soo raray ma qaala gusla unayayhi ila hishaam ibnu curwa fama alxadiidu kuluha falaysa fiiha da in markaa la maydhayo unhayeynka hishaam ayuunbaa riwaayaddiisa ku sheegay axaadiida kale o dhan kuma xusa kuma xusna macnaa waa shaad wey haddii xataa riwaayaddu ay ansaxdana unhayeynka in la maydhaa waajib maa mar haddaanay waxba gaadhin waa min baabi lixtiyaad waa isdhowris iyo dadaalunba arrinta noocaasi ay ku dhisan tahay waajib maaha in la maydha baabu maa shaygii buu baab yahay jaa soo arooray oo min alaxaadiidi can axaadiidi ka mida fi lmaniyi manida iyo axkaamteeda kusoo arooray can caaishata qaalat waxay tihi kuntu waxaana afruku inaan jejebiyo almaniya manida min thawbi rasuuli llaahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilahi manidiisaan ka jejebin jiray uma dabeetana yadhabu nebigu wuu tegi jiray ila lmasjidi fayusalli waa tukan jiray fiihi maradii aan ka jejebiyey aanan ka maydhin ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku tukan jiray riwaayadda muslime xadiidkan ka mida laqad ra'aytunii wa inii la axuku min thawbi rasuuli llaahi yaabisan bidufri marada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa iyada oo qalalan ciddidayda aan kaga xoqi jiray bay tihi caaisha radia allahu canha rawaahu ljamacatu ila albukhaariy wlaxmeda kaana wuxuu aha rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam yaslutu mid masaxa almaniya min thawbi maradiisuu ka masixi jiray bicirqi lidkhir geedkaa cawsdameerka la idhaahdo xididkiisa ayuu kaga masixi jiray uma dabeetana yusalli waa tukan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam fiihi maradaasi uu ka masaxay buu ku tukan jiray wayaxutu waa jejebin jiray nebigu min thawbi maradiisuu ka jejebin jiray uu ka xoqi jiray yaabisan isagoo ah mid qalalan yani almaniyu isagoo ah mid qalalan uma dabeetana yusalli waa tukan jiray nebigu fiihi maradaa uu iyadoo qalalan ka jejebiyey ayuu ku tukan jiray wa fii lafdin waxaa kusoo aroray muttafaqin calayh imaamu axmed iyo bukhaari iyo muslim ay wariyeen kuntu waxaan ahaa bay tihi caaisha aqsiluu inaan maydho min thawbi rasuuli illaahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilahi maradiisaan ka maydhi jiray uma yakhruju waa bixi jiray rasuulku ila salaati buu bixi jiray wa atharu lgasli iyadoo maydhista raadkeediina fii thawbihi maradiisa ay ka muuqato buqacu lmaai biyaha barbartoodii ay fii thawbi maradiisa ay ka muuqato buqacu lmaa waxay bedel ka tahay atharu lgusli atharu ayay bedel ka tahay walidaara quniyi daara quni waxa u sugan canha caaisha uu ka wariyey kuntu waxaan afruku inaan jejebiyo almaniya min thawbi rasuuli llaahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay maradiisan ka jejebin jiray idaa kaana hadduu yahay yaabisan mid qalalan wa aqsilu waan meydhi jiray idaa kaana hadduu yahay radban mid qoyan qultu waxaan idhi buu yihi sheekhu faqad baana waxaa caddaaday min majmuuci nusuus adiladan isu uruurinteeda iyo isugeynteeda waxaa ka caddaaday jawaazu lamreyni labada arrimoodba inay bannaan yihiin yacnaa in la maydho iyo in meydhista la yska daayo oo maradii laga masaxon iyadoo qoyan ama laga jejebiyo wa can isxaaq ibnu yuusuf qaala xadaanaa shariiku can maxamed ibni cabdiraxmaan can caطaa'in can ibni cabaasin qaala wuxuu uhi su-ila waa la weydiiyey annabiyu sala allahu alayh wasalam can ilmaniyi baa la weydiiyey yusiibu thawba oo marada gaadha faqaala wuxuu uhi nebigu inamaa huwa waxa weeyaanun isagu bimansilati lmukhaati xaakada mid la derajo ah iyo walbusaaqi candhuufta oo bimacnaa sida aanay kuwaasi u ahayn najaas isna najaas maaha wa inamaa yakfika waxaa kugu filan an tamsaxu inaad masaxdo bikhirqatin mare inaad ku masaxdo aw biidkhiratin ama cawsdameer inaad ku masaxdo rawaahu daara qutni wa qaala wuxuu uhi daara qutni lam yarfacu xadiidka nebiga uma kor yeelin oo hadalkii nebiga kama dhigin gayru isxaaq alsraq can shariik wa hada kaasina laa yaduru dhibi maayo inuu isagu un marfuuc ka dhigo inta kaleba ay wariyeen isaga oo mawquufa ala calaa cabdillahi bni cabaas isagoo hadalkii ibni cabaas lianna isxaaq maxaa yeelay isxaaq imaamun weeye mukharajun canhu fi saxiixayn axaadiida labada saxiix lagaga wariyey oo min rijaali bukhaari wa muslim fayuqbal waa la aqbalayaa rafcuhu xadiidka uu nebiga isagu gaadhsiiyo walow cid kale haba warisaba isagoo hadalkii saxaabiga ah wa ziyaadatu wuxuu ziyaadiye uu kordhiye xagga sanadka ama matnigaana waa la aqbalayaa buu yihi marka xadiidkan isxaaq ibnu yuusuf waa xadiid daciifa bal waa xadiid munkara alimaamu daara qudni sidaa uu sheegay mualifkuba wuxuu ihi lam yarfachu غayru isxaaq alأzraq can shariikin can maxamed bn cabdiraxmaan huwa ibn abi leyla waa hiqa fi xifdihi shay bn abi leyla marka wuxuu tilmaamay addaara qutniy raximah llah xadiidka in laysku khilaafay fii waqfihi wa rafcihi ma hadalkii ibn cabaas ba mise waa hadalkii nebiga ruwaadda kale oo dhami waxay xadiid ka wariyeen isagoo hadalkii ibn cabaas isxaaq alazraqna wuxuu ka dhigay hadalkii nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu ka dhigay waxaanu daara qudni rajaxay waqfiga inuu xadiidku mawquuf yahy kadalika albayhaqi raximah llah wuxu uhi hada صaxiixu can ibni cabaas min qowlihi walaa yasixu rafcuhu waa صaxiix buu yihi hadalkii ibni cabaas isagoo ah lakiin hadalkii nebiga in laga dhigaa mid asax mid ansaxday ma aha buu yihi hadalkanuu mualifku yihi isxaaq alazraq maadaama uu yahay imaam mukharajun canhu fi saxiixayn ziyaadadiisa waa la aqbalayaa hadal sidiisaa sax ku a ma aha waayo in la idhaahdo ziyaadatu hiqa mar walba waa maqbuula marka horeba qawaacidda xadiidka marka la eego sax maha waa mar labaadka ah xadiidka yuu ka warinayaa bal kaba soo qaad an yasixa rafcuhu inuu ansaxo koryeelista uu nebiga u koryeelay isxaaq ibnu yuusuf alazraq alaysa fiihi shariik bnu cabdillaahi alqaadi mi aan xadiidka sanadkiisa aanu ku jirin shariik ibn cabdillaahi alqaadi oo ah sayi lxifd oo la odhan karo huwa aladii idaraba fi lxadiid isaga laftiisaaba khilaafku uu ka dhashayba oo marna ka dhigay min qowli nabiy marna ka dhigay min qowli cabdillahi bni cabaas marna hadalkii nebiga ka dhigay marna hadalkii cabdillahi bni cabaas ka dhigay iyada oo ruwaadda kale ee hiqaadka ahi ay wariyeen inuu yahay can ariiqi cataa min kalaami cabdillahi bni cabaas hadalkii cabdillahi bni cabaas inuu yahay waxaa kaloo dhici kartaba iskhilaafka noocan ee marna xadiidka loo wariyey isagoo hadalkii nebiga marna hadalkii ibni cabaas inuu khaladku ka dhacayba ibni abi leyla oo isaga laftiisa waxa weeyaan fii xifdihi shay xifdigiisa ay wax ku sugan yihiin walihaada mualifka oo ah abulbarakaat cabdusalaam hadalkiisana halkan uu ku dhigay oo ah in xadiidkani uu yahay marfuuc min kalaami nabiy calayh salatu salam hadalkii nebiga uu yahay waxaa ka daba tegay oo ku radiyey sheekhii awowga uu ahaa ee axmed ibnu taymiya awowgii uu yahay aabihii dhalay marka majmuuc fataawa kitaabkiisa mujalad koob iyo labaatanaad sabxada shan boqol iyo sagaashan ayuu hadalkiisan ku naqdinaya xadiidkuna inuu daciif yahay marka nebiga loo kor yeelo laakiin hadalkii ibnu cabaas isagoo u ansaxay ayuu waxa weeyaan uu ku tilmaamaya ayib aynu usoo noqono fiqhiga axaadiisan ku jira axaadiida waxaa loo daliishaday manidu inaanay najaas ahayn ee daahir ay tahay waayo iyadoo qoyan ayuu nebigu calayh salatu salaam maradii ka masixay masixistaasina meesha kama wada saareysa caynteedii ama lafteedii midabkeedii iyo urteedii midnaba marka haddii ay najaas tahay intaasi kuma aanay fillaateen iyadoo qalalona waxay sheegtay caaisha radia allahu canha marada nebiga calayh salaatu wasalaam inay ka jejebin jirtay jejebintuna inta sare ayuunbay qaadaysaa wixii marada markaa dhex galay ma qaadayso oo meesha ka saari mayso intaaba waxa raaca se hore aynu u sheegnay qaacidada shareecada ku sugan waxay tilmaamaysaa ashyaada inay asal u tahay inay daahir yihiin marka maxaa u daliila najaasanimada manida wax daliila oo arrintaa tusinaya oo asalkaa ka rara iyadana waxa weeyaan lama hayo amaa amarka nebigu calayh salaam ama samaynta nebigu uu sameeyey mararka qaarkood inuu maydhay isagoon amrin nebiga kamay soo aroorin inuu amray in la iska maydho laakiin waxaa ka soo aroortay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu maydhay marka maydhistaa nebigu uu maydhay oo quri daliil uma noqon karto najaasanimadeeda waayo shayga looma maydho uun inuu najaas yahay awgeed waxaa loo maydhi karaa in dee la iska nadiifiyo walow haba noqdaba shay n- daahiraba ha noqdee oo dee candhuufta iyo waxyaabaha kale lamidka iyo dee uska gaa dherka gaadhaba waa ta la iska nadiifiyo sheikhulislaam ibnu taymiyana wuxuu yidhaahdaa ma jiro axad soo naqliyo soo raray ana nabiya amara axada min asaxaaba bigasli lmaniyi min badanihi wa thawbihi inuu nebigu amray axad saxaabada kamida inuu manida ka maydho jidhkiisa ama maradiisa faculima yaqiina ana hada lam yakun waajiba calayhim wahada qaaicu liman tadabarahu taasi waxay si yaqiina inoo tusinaysaa maydhisteedu inaanay waajib ku ahayn taasina waa waa arin go-an oo si go-an u fahmi karo qofkii waxa weeyaan u fiirsada ta kale waa wixii laga abuuray bani aadamka bani aadamkana ilaahay subxana watacala waa karaameeyey marka lama odhan karo asalka bani aadamku uu kasoo jeedaaba waa najaas qof taa ogolaanaya qofkii in la caayib u arkaya haddii la dhao najaas baa lagaa abuuray gebigaagba oo aad ka samaysan tahay taa lafteeda alimaamu shaafici raximah llahu tacaala wa wa waa tilmaamaa baabu maa shaygii buu u baab yahay baabu ana maa wuxuu u baab yahay shaygii laa nafasa laa nafsa dhiig saa'ilatun dareertaa lahu isaga aanu u sugnaan lam yanjus inaanu najaasoobahayn bilmowt dhimashada inaanu ku najaasoobahayn oo nafsun waxaa looga jeedaa addam waa dhiigga maxaa loogu magacaabay waxaa loogu magacaabay lianna qiwaama alinsaani cala nafs waxa nooli wuxuu ku taagan yahay gaar ahaan insaanku nafta ayuu ku taagan yahay haddii nafta ay ka baxdo waa ta lo odhanaya waa meyt naftuna maxay ku taagantah qofka naftu inay ku jirta maxaa shardi waaba dee inuu dhiig leeyahy haddii dhiiggu uu ka dhammaado qofku bilaa dhiig uu noqdo de waa kan dhimanaya marka maadaama qofka naftu inay ku jirtaa ay ku xidhan tahay inuu dhiig ku jiro dhiigga laftiisiia magacii nafsu loo bixiyey baabkan wuxuu ku saabsan yahay noolayaasha aan lahayn dhiig qulqula oo xidida dhex mara haddii ay dhintaan in aanay dhimashadaa najaas ku noqon ahayn oo noolayaashu waa laba kuwa leh dhiig xidida dhex mara iyo kuwo nool laakiin dhiig xidida dhex mara aan lahayn sida quraanjada iyo shinida iyo duksiga iyo kanaacada iyo jinaca iyo waxyaabaha noocaas hadduu nooluhu yahay mid leh dhiig xididadiisa dhex mara marka uu dhinto baktigiisu waa najaas marka insaanka laga reebo dadka marka laga reebo haddii uu yahay mid aan lahayn dhiig xidida dhex marana dhimashada uu dhinto iyo baktiga uu baktiyo najaas ku noqon maayo isagoo dhintay bu haddana daahirya can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi waslama qaal idaa waqaca hadduu dhaco adubaabu duksigu fii sharaabi axadikum midkiin cabitaankiisa falyaqmisu ha quusiyo kulahu dhammaantii oo ha wada qarsoomo duksigii uma liyaطraxu dabeetana ha tuuro intuu ka saaro faina fii axadi janaaxay shifaan faina shifaaءa dawaa fii axadi janaaxay labadiisa baal midkood ku jirta wa daaan cudur baa fi laakhari baalka kale ku jira rawahu axmedu wاlbukhaariyu wa abu daawuuda wabnu maaja waliaxmeda wabni maaja min xadiidi abi saciidi naxwuhu isagoo kale xaalo u yahay xadiidka abi saciid lafdigiisa waxa weeye fi axadi janaaxi dubaabi sumun wa fi laakhari shifaa duksiga labadiisa baal midkood sun baa ku jirta ka kalena dawo faidaa waqaca fi طacaami raashinka markuu ku dhaco fanquluuhu fiihi quusiyo dhex geliya fainahu yuqadimu suma wa yuakhiru shifaa waayo wuxuu dhaadhiciyaa oo uu ku ridaa cuntada ama sharaabka baalka sunta xambaarsan ka kalena kor buu uhayaayo dib ayuu udhigtaa imaamu nasaa-iyana waa wariyeen xadiidka abi saciid iyo ibnu xibaan waana xadiid saxiix saxaabo kalena xadiidka waa laga soo wariyey sida anas oo kale anas bnu malik radia allahu canh waayo xadiidkani waxa adubaab horta waxaan aynu ka tilmaano adubaab waa mufrad jamac maaha jamciisa laba siyaaboodba waa loo jamciyaa adibba waa la idhaahdaa adibba waa duksiyaal ama duksiyo dhibbaanna waa lagu jamciyaa dhibbaan lakin kalimatu adubaab waa mufrad waa midka qura adubaab la idhahdaa waa sida ghuraab akriba hirbaan qaabka tukaha loo jamciyo kale ayaa loo jamciyaa xadiidkan idaa waqaca adubaabu fii sharaabi axadikum sidaad arkaysa riwaayadan sharaab baa lagu sheegay xadiidka abi saciid aynu akhriyeyna akrinayna faidaa waqaca fi acaam raashinkaa lagu sheegay alimaam albukhaarina raximah llahu tacaala riwaayadiisa xadiidkan fii kitaabi ib min saxiixihi waxay ku timi fii inaai axadikum midkiin weelkiisa hadduu ku dhaco macnaa weelka ama sharaab ha ku jiro ama raashin ha ku jiro riwaayaddaasi ayaana u caamsan waa tacbiiru bilinaai ashmal waxaana ay tilmaamaysaa inay isku xukum tahay hadduu sharaab ku dhaco iyo haddii uu raashin ku dhacaba waana su-aal dadku aada isu weydiiyaan waxay dhahdaan inta badan riwaayadan unbay maqlaan fii sharaabi axadikum deetana waxay hadduu raashinka ku dhaco maxaa laga yeelaya raashinka ma la quusinaya ha isagana waa la quusinaya sida ay tilmaamayso xadiidka abi saciid uu tilmaamay faidaa waqaca fi acaam iyo riwaayadda bukhaariye caamka ah ee odhanaysa fina axadikum midkiin weelkiisa hadduu ku dhaco marka raashinkii iyo sharaabkii dareera ahaa waa isku xukum weeyi nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi ha quusiyo dabeetana ha iska tuuro markaa dee raashinkiisii ha iska cuno ha iska cabo waana sababeeyey nabigu calayhi salaatu wasalaam oo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi labadiisa baal midkood xanuun baa ku jira xadiidka abi saciidna uu fasiray xanuunkaasoo sun buu ku tilmaamay labada baal midkood sun buu xambaarsan yihi marka labada baalkii sunta xambaarsanaa ayuu ku horeysiinaya uu ku ridaya ka kalena kor buu haynaya marka sababta loo quusinaya waa maxay baal labadiisa baal ka mid wuxuu xambaarsan yahay bacteria fara badan oo raashinkii uu ku fadhiistay ama wixii kale uu ku fadhiistay in yar kadib waxaa la arkaya iyadoo dhex yaacaysa haddii weynayso waxa weeyaan lagu eego haddii dee muddo uu sii yaallana waabuu qurhmaya isagoo waaweyn baaba laga yaaba in lagu dhex arko baalka kale wuxuu xambaarsan yahay isaga laftiisu bacteriyo bacteriyadaa kale cunaysa oo baabiinaysa oo meesha ka saaraysa markaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy si ay isu goosato oo bacteriyadii dhibka lahayde uu ku riday tan kale ay u cunto ha la wada quusi oo nabigu calayhi salaatu wasalaam wakaa yihi falyakmisu weliba kullahu dhammaantii waa in la wada quusiyo si baalkan waxtar kale ama waxa waxtar kale uu ku jiro waxtarkiisii loo wada helo sida kii kaleba meesha waxa weeyaan uu u wada galay adibada ama dhakhaatiirtii hore iyaga laftoodu arrinka waa sheegi jireen sida ibnulqayim iyo uu soo naqliyo alxaafid ibnu xajar iyo ibigan ama cilmigan caafimaadka ee casrigan horu maray qalabkiiyo waxaa la heleen arrinta noocaasa oo ka markhaati furay taasina waxay noqotay daliil ka mida daliilada tusinaya nebinimada nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam iyadoo aanay jirin weyneyse iyo qalab kaloo caafimaado wax lagu baadho iyo ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam arrinkaa ogaa waxa uu ku ogaadeena waa biwaxyin min allahi subxana watacaala waa waxyi xagga ilaahay uga yimi haddaynu xagga fiqiga u nimaadno xadiidku wuxuu tilmaamayaa duksiga baktigiisu inaanu najaas ahayn waayo marka sharaabkii ama raashinkii la quusiyo ila waxa taagtiisa aad aragtayna dee wuu dhimanaya hadduu kulul yahayna dee hadalkiisa badaa marka markuu dhintana dee bakti buu noqonayaa bakti najaasa markaa hadduu yahay nabigu calayhi salaatu wasalaam dee najaas sharaabkiina iyo raashinkiina dhex geliya oo quusiya dabeetana intaad iska saartaan qunyar iska cuna nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhahdeen marka duksiga baktigiisu inuu daahir yahay oo aanu najaas ahayn ayuu tilmaamay xadiidkani waxaa looga qiyaas qaatay markaa duksiga waxyaabaha kale ee lamidka ah ee aan lahayn dhiig xidido uu leeyahay dhex mara waa looga qiyaas qaatay duksiga isaga xadiidka ku cad kuwa kale culimo hadal ka keentay waa jiraan sida qowli shaafici raximah llah lakin xata aلصaxiix fi madhab الshaaficiya waxa weeye waa طahaara fi اljamiiع lilxadiiث waa in dhammaan xayawaanaadka duksiga lamid oo dhan baktigooda uu daahir yahay xadiidkaana u daliilo duksiga ayuu dhasgareeyey kuwa kale waa loo qiyaas qaadanaya bal kalimaة الdubaab sida addamiir uu ku sheegay kitaabkiisa lahaa xayaat اlxayawaan اlkubra waa kelmad loo isticmaalo duksiga iyo kuwa kale aanu sheegnay oo adubaab kan duksigaan u naqaan waa la idhaahdaa jinaca waa la idhaahdaa waxaa la idhaahdaa duburlaxa shuqubaha shinida waxaasoo dhan magaca dubaab way hoos yimaadaan haddaynu idhaahno xadiidkan waxaa looga jeedaa kan duksiga aynu naqaano waana sida daahirkaa eh kuwa kale waa loo qiyaas qaadanaya kuwa kale inay la xukum noqdaan waxyaabaha sii xoojinaya waxaa kamid a alimaamu nawowi uu tilmaamo wa wuxuu odhanaya waliumuumi اbalwa waxaynu horu soo maray bisada nebigu alayh الsalaatu salaam inuu yihi najaas maaha waayo wax dadkii ku wareegayo had iyo jeeraale la jooga bisada kuwanaa kasii daran bisadu waaba xayawaankaa roono waaba laiska fogeyn karaa la iska celin karaaye bal duksisaad iska odhan doonta iyo xayawaanka yaryara ee lamidka ah oo adagtay saa la ysaga dhowraa shareecadana waxaa qawaaciddeeda kamida ana cumuuma اbalwa min asbaabi اtakfiif shaygu inuu yahay shay lagu imtixaaman yahay oo aan la iska ilaalin karin oo haddii la israado iska dhowro iska ilaaliyo dhibaato lagala kulmayo waxay ka mid tahay waxyaabaha takfiifka keena sida culimadu ay sheegaan markay sharaxayaan qaacidada almashaqatu tajlibu ataysiir xadiidkan duqsiga ka waramaya waa xadiid asaaniid badan oo lahu turuq taziidu calaa khamsiina ariiq ilaa konton sanad buu leeyahy culimada casriga sheekh ka mida ayaana kitaab ka qoray la yidhaahdo alisaaba fi sixati xadiidi dubaaba alisaabatu fi sixati xadiidi adubaaba markaa sharaxna weliba waa raaciyey baabun fi ana lilaad fi ana alaadamiya almuslima laa yanjusu bilmowt waayo intaynaan baabka hore dhaafin xayawaanaadka kale eele dhiig xididadooda dhex mara iyagu markay baktiyaan maxay noqonayaan najaas bay noqonayaan sida aynu ku arki doono xadiida ka waramaysa magdinta haragga neefka baktiga laga saaro waxaa laga soo reebayaa insaankii baa laga soo reebaya marka baabka baabkan ku xiga wuxuu ku keenay xadiidii ka waramaysay qofka muslimkaa hadduu nool yahay iyo hadduu dhinto toona inaanu laftiisu inaanay najaas aanay ahayn daahir uu yahay wuxuu ihi baabun fi ana alaadamiya buu u baabiyey bani aadamkii almuslima muslimka laa yanjusu inaanu najaasoobahayn bilmowt dhimashada uu dhintay inaanu najaas ku noqon ahayn walaa shacru timihiisuna inaanay najaas noqon ahayn wa ajzaahu iyo qeybaha jirhkiisa kamid ah bilinfisaali go-is ay ka go-aan isagoo nool inaanay najaas ku noqon ahayn oo haddii timi qofka laga xeero la odhan maayo timi waa baktiyeero waa najaas haddii qofka gacan laga jaro ama lug laga jaro ama dheg laga jaro la odhan maayo wixii nool wixii laga jaraa waa waa baktiyo baktiguna waa najaas la odhan maayo insaanku isagu waa ka xukum duwany baabkan wuxuu ka waramayaa bani aadamka muslimka ahi inuu noolayaasha kale isagu uu ka duwan yahay oo noolayaasha kale halkay markay dhintaan najaas ay ka noqonayaan isagoo aanu najaas noqon ahayn isagoo nool wixii laga jaraana isagoo dhan unbuu la xukum yahayo isna najaas ma aha qad aslafna waxaynu soo hormarinay buu uhi qowlahu sala allahu alay wasalam nebiga hadalkiisii uu yihi almuslimu muslimku laa yanjusu ana najaas ma noqdo wa huwa xadiidkaasi caamun caam buu ku yaho oo wada gaadhaya fi lxayi qofkii noolaa iyo walmeyiti kii meydka ahaaba muslimku haddii uu nool yahayna daatadiisa ama laftiisu najaas ma aha hadduu dhintana dhimashada ku najaasoobi maayo xadiidka cumuumkiisana waa soo gelaya qaala albukhaariy wuxuu ihi waqaala ibnu cabaas wuxuu yihi almuslimu laa yajuusu ma najaasoobo oo iskii najaasu ma noqdo xayan xaalo uu nool yahay walaa meyita iyo marka uu dhinto toona mar walba waa daahir marka xadiidkii abu hureyre almuslimu laa yanjusu kadalika xadiida xudayfa ayuu tilmaamaya horaanu xadiidkaasi inoo soo maray wa can anas bni malik أن النبي صلى الله عليه وسلم لما rmى markuu tuurtay aljmرة jmرة الcaqبة jmraadka ama meelaha dhagax tuurka lagu sameeye في الxaj waa saddex jmradan markaa halkan lagu sheegaya waa alcaqبة waa ta maalinka tobnaad ee la tuuro waata xagga maka u xigta wanaxara oo uu gowracay nusuka u hadyigiisii oo xalaqa uu xiray shacra timihiisii naawala wuxuu u dhiibay alxalaaq yani xalaqa araada an yaxliq uu doono inuu xiro naawala wuxuu u dhiibay alxalaaqa tima jarihii shiqahu dhinaciisii alaymana ee midig xalaqa wuu xiray uma dabeetana dacaa wuxuu u yeedhay abaa alxa alansaariya faacطaahu waa siiyey yanaa timihii iyaahu abu alxa ayuu siiyey uma dabeetana naawala wuxuu u dhiibay tima jarihii ashiqa dhinacii alaysara ee bidix faqaala wuxuu ihi ixliqu xir faxalaqa waa xiray faacطaahu waa siiyey abaa alxa qaala wuxu uhi iqsimuu bayna الnaas dadka u qeybi mutafaqu calayhi imaamu axmed iyo bukhaariyo muslim baa wariyey وعن أنس قال wxu uhi لma أrاada markuu doonay rasuul الlahi slى الlه عليه وasلم أn yaxliqa inuu xeero alxajaamu toobniilihii raأsahu madaxiisi أkhada waa qaatay abu طalxa bishacri أxadi shiqay raأsihi nabiga عalaيه الsلaatu sلاam madaxiisa labadiisa dhinac dhinac ka mida timii laga jaray bu abu طalxa qaatay biyadihi buu ku qaatay faأkhada waa qaatay shacrahu nabiga calayh الsalaatu salaam timihiisii fajaءa bihi wuxuu ula tegi ula yimi ilaa umi sulaym oo abu طalxa xaaskiisii ahayd qaala wuxuu yihi anas oo umu sulaymna hooyadii ay ahayd wa kaanat waxay ahayd umu sulaymin taduufuhu mid ku khaladoo ku dhex darta fii طiibiha udugeeda rawaahu أxmedu wa can anas bni maliki ana uma sulaymin kaanat waxay tabsutu mid u gogasho linabiyi sala اllah alay waslam nebiga nican saan bay u gogli jirtay fayaqiilu waa qayluuleysan jiray nebigu cindaha agteeda alqayluula waa anoom alqariib min waqti zawaal ima qablaha aw bacdaha waa hurdada waqtigan duhurka u dhow ama ka horeyso ama ka dambeysa calaa dalika nici saantaa isagoo ku jiifa ayuu qayluuleysan jiray faidaa qaama nabigu calayhi salaatu salaam markuu kaco akhadat waa qaadan jirtay min caraqihi dhididkiisii iyo wa shacarihi timihiisii kaga daatay halkaa fajamacathu waxay ku ururin jirtay fii qaaruuratin uma jacalathu dabeetana waxay ka yeeli jirtay macnaa ay ku dari jirtay fii sukin asuk waa aiib yanaa uduga ama uduga ay haystay bay ku dari jirtay dhididka nabiga iyo timihiisa qaala falamaa xadarat anas bn malik alwafaatu anas bn malik markii ay geeridu kusoo xaadirtay awsaa wuxuu dardaarmay an yujcala in laga yeelo yanaa diibka umu sulaym dhididkii nabiga calayh salatu slam iyo timihiisa ay ku dartay fii xanuudihi uduga la marinaayo janaasadiisa akhrajahu albukhaari wakadalika muslimna xadiidka waa wariyey wa fii xadiidi sulxu lxudaybiya xadiidkii heshiiska xudaybiye ka warramayana waxaa ku sugan min riwaayati miswar ibni makhrama wmirwan bn اxakm ana curwata bna mascuudi qaama waa kacay min cindi rasuuli lahi salى اlahu alay slm rasuulka ila agtiisu ka kacay waqad ra'a ama waa istaagay qaama waa istaagay min cindi rasuuli lah ana curwata bna mascuud qaama waa kacay min cindi rasuuli ilahi buu ka kacay waqad ra xaal qad ra'a u arkay maa yasnacu waxay samaynayaan bihi nebiga ay ku samaynayaan asxaabu asxaabta nebigu say u ixtiraamayaan say u qadarinayaan say uga barakaysanayaan walaa yabsuqu ma tufaayo nebigu busaaqan candhuuf ila btadaruu hadduu tufo waa u kala dheereynaya walaa yasqutu ma dhacayn min shacrihi timihiisa shayn waxna kama dhacayn ilaa akhaduu haddii uu ka dhacaana markii way qaadanayeen saxaabadu rawaahu axmed wa can cuhmaan bni cabdillaahi bni mawhabin qaala wuxu uhi arsalanii waxa i diray ahli qoyskaygiibaa i diray ilaa ummi salama bay ii direen biqadaxin min maa-in koob biyo ah ayay markaa ila direen oo ay igu idhaahdeen umu salama u gee fa jaa-at waxay keentay umu salama bijuljulin weel nooc weelka ka mida uun weelkaasi oo min fidatin fida ka samaysan wa fiihi shacrun tima ay ku jiraan timahaasoo min shacri rasuuli illaahi sala allahu alay slam timi rasuula ka mida fa kaana waxaa arrinku ahaa idaa asaaba alinsaana qofka dadka ka mida marka ay ku dhacdo caynun il aw shayn ama wax kale bacatha waa diri jiray ilayhaa umu salama u diri jiray biinaain weel fakhadkhadat waa u dhaqdhaqi jirtay lahu isaga fashariba minhu dabeetana waa cabi jiray bimacnaa weelka ay timihii nebiga calayh salatu salaam ay ku riday bay u dhaqdhaqi jirtay dabeetana markaasaa qofkii ishu ay ku dhacday ama dee si kaleba u xanuunsanaya u cabi jiray faطalactu waxaan eegay bu uhi fi ljuljuli baan eegay ra-aytu waxaan arkay shacaraatin xabado tima ah oo xumran kuwa cascasa timi nebiga ah rawahu lbukhaari wa can cabd illaahi bni zaydin wa huwa saaxibu aladaan saxaabigii aadaanka ku riyooday annahu shahida nabiya sala allahu alay wasalam nebiguu la joogay cinda almanxar halka lagu qalo hadiga iyo udxiyada agteeda warajulu ninna waa la joogay ninkaasoo min qurayshin ka mida wahuwa xaal huwa nebiguna yaqsimu uu qaybinayo adaaxiya falam yusibhu shay cabdullaahi ibnu zayd waxba ma soo gaadhin hilibkaa nebigu uu qaybinaya ka mida walaa saaxibahu ninkii qureysheedee la socdayna isna waxba ma soo gaadhin oo hilibki waa ka qadeen laakiin wax kaley heleen faxalaqa waa xiray rasuulu llahi sala اllahu alay waslam ra-sahu madaxiisii fii thawbihi maradiisii buu markaa timihii ku riday oo timi madaxiisa ka daadanaya uu dhigay fa acطaahu waa siiyey cabdullaahi bnu zayd minhu timi wax ka mida wa qasama minhu timahaasuu qeybiyo calaa rijaali rag uu qeybiyey wa qalama waa gaagaabiyey nebigu adfaarahu cidiyihiisii faacطaa waa siiyey cidiyihiina saaxibahu ninkii qureysheedee cabdullahi bnu zayd la socday qaala wuxuu uhi waina shacrahu nabiga calayh salaatu salaam timihiisi cindana agteeda yaalin lamakduubun iyagoo ah kuwo lagu la mariyey bilxinaai xine iyo alkatam geedka katamka la idhaahdo rawaahu axmed waa xadiid markaa tiro badan dhammaantoodna waxay tilmaamayaan qofka bani aadamka gaar ahaan muslimku inuu yahay daahir xayan oo meyitan markuu nool yahay iyo marka uu geeriyoodaba wixii laga jaraana wixii laga jaraana inta uu nool yahay ama tima ha noqdo ama dhidi tusaalaaan ka soo baxa candhuuftiisii iyo waxaa lamid a ama jirhkiisa meel kamid oo laga jaray cidiyihii gacan haddii laga jaro lug haddii laga jaro jaristaa laga jaray inaanay najaas ku noqon ahayn ay daahir tahay xaadiiduna waxay tilmaameen nebiga calayh salaatu wasalaam timihiisa marka uu iska xeero inuu saxaabada siin jiray saxaabaduna ay haysan jireen uduga ay ku darsan jireen haddii timaha qofka laga xeeray ay najaas ku noqonayaan goyntaa laga gooyena nebigu calayh salatu wasalaam saxaabada ma siiyeen saxaabaduna wax najaasa barake kamay raadiyeen oo ismanay marmariyeen xataa dee inay saxaabada qaarkood ay cabi jireen markay xanuunsadaan timaha biyihii loogu dhaqdhaqay timahaasi gaadhay ayaa xadiidkaasi cuhmaan ibn cabd llahi bn mawhab oo kale waxa weeyaan uu tilmaamay umu salama radi allahu canha xikaayada ama qisadaasi uu kasoo warinayo lamana odrhan karo nebigu calayhi salaatu wasalaam isagu wuxuu aha mid ilaahay subxana watacaala uu karaameeyo dadka kale waa ka duwanaa waddada kale sidan ma aha lama odhan karo waayo waxaa nebigu calayhi salatu wasalaam ummaddiisa uu kala mid ahaa waxyaabaha fadalaadka ka soo baxa xukunkooda hadday kaadi tahay iyo hadday saxaro tahay iyo waxaasoo dhan nebigu calayh salatu wasalaam ummaddiisa ayuu kala mid ah asalkuna waxa weeye axkaamta shareecada ummaddu inay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ay la wadaagto se ilahi ui laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswatun xasana wixii daliil uu tilmaamay inuu nebiga calayhi salaatu wasalaam u gaar yahay mooyaane wixii markaa uu daliil tilmaamay inuu nebiga u gaar yahay ayuunbaa xukunkaa ka baxaya masaladana culimadu sidaas ayay u dhigeen sida ibnulmundir oo kale kitaabkiisa alawsat kadalika ibnu qudaama fi lmuqni low kana shacru najisan lama saaga hada walama faraqahu nabiyu haddii ay timuhu najaas yihiin arrintaasi ma banaanaateen in sidaa timaha nebiga loo isticmaalo nebiguna calayhi salaatu wasalaam saxaabada uma qaybiyeen saxaabaduna may qaateen iyaga oo ka barakaysanaya waana sida uu yahay madhabu alimaam shaafici alimaam nawi wuxuu yihah wahuwa صaxiixu min madhabina sida saxda ay fii madhabina waa sida ah oo madhab horo shaafici uu lahaayoo tilmaamayey timaha bani aadamku inay najaas yihiin mar haddii ay ka go-aan madhabka noocaasa alimaamu shaafici raximah اllahu tacaala wuu ka noqday madhabka culimadu ay u badan yihiin baa shaafici laftiis waxa weeyaan u raacay sida alimaamu nawowi raximah llahu tacaala uu tilmaamay ama axaadiida nacdalaysa gabadha timaheeda timo kale ku xidhiidhisa iyo ta ugu xidhiidhisaba lacana allahu alwasilata walmustawsila tilmaami mayso in sababta loo nacdala ay tahay inay timahaasi najaas yihiin tilmaami mayso sida culimadu waxa weyan ay tilmaameen arrin kale ayay noqon kartaa arrin tacabudiya bay noqon kartaa bani aadamkoo la karaameynayo isaga oo dee dhintay in timihiisii haddana lagu tasarufo oo lasii isticmaalo waxay noqon kartaa dee arrintaasi inay tahay arrin dadka lagu khaldi karo oo lagu dagayo qofku timo aanu lahayn marka uu xidho dadku waxay u qaadan karaan inay timihiisu ay dheer yihiin marka asbaabaha kaleu nebigu u diidee qofku inuu timihiisa tima ku xidhiidhiyo waxa loo diiday maaha in timaha qofka ka go-aa waxa weeyaan ay najaas yihiin ma aha waxaa axaadiidan loo daliishaday mas'ale kale oo ah qofku markuu timaha iska xiirayo in qofka ka xiiraya hadduu isagu iska xiirayana xagga midig inuu ku bilaabo haddii cidi ay ka xiiraysana inuu idhaha dhinaca midig ka bilow waana ku caddahay xadiidka naawala alxallaaqa shiqahu alayman wa xalaqahu waana sida ay ku tageen culimada badankooda alimaam abu xaniifa ayaa xagga bidix in laga bilaabayo madhabkiisa hore u ah laakiin sheekh mulla cali alqaari kitaabkiisa almirqaat la idhaha wuxuu ku tilmaamaa isaga laftiisu madhabka inuu ka noqday markii xadiidkani uu gaadhay wuxuu ictibaariyey yemiin alxaaliq qofka wax xiiraya midigtiisa qofka wax xiiraya midigtiisuna dee waxay noqon kartaa ka laga xiiraya bidixiisa laakiin axaadiidu maxay caddaysay ana almuctabara fi dalika yemiin almaxluuq lahu ka loo xiiraayo midigtiisa in la eegayo ka wax xiiraya midigtiisa inaan la eegahayn sunaha noocaasina waa suna aynu odhan karna maanta wuxuu ka mid yahay min asunan almahjuura sunayaasha lagaba tegeyba oo dadka ra-islayaasha iyo timajarayaasha ka xiranaya badankoodu ma yidhaahdaan waareen xagga midig ka bilow dhinaca midig nabigana calayhi salaatu wasalaam midigeysiga ama horeysiintae midigtee uu jeclaabay arrintani ka mid tahay caaisha radi allahu canha sheegtay kaana yucjibuhu atayamun fii shanihi kullihi marka arrimahaas ayay ka mid tahay marka qofku hadduu isagu xiiranayo haddii cid ay u xiiraysaba dhinaca midig waa in lagu bilaabo wallahu aclam waaxka billahi towfiiq وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا